haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed busal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan mar kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in dagaal buuxa ay dowladdiisa la gelayso maleeshiyada kooxda al-shabaab shacabkana ay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah kooxda isagoo jeediyey hadalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho islamarkaana ay ku dileen in ka badan labaatan ruux ayuu sheegay inay ka go-an tahay in la wiiqo awoodda kooxda shabaab dadka soomaaliyeed oo walaalayaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray dadka soomaaliyeedow argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsigelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabataynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyey kaas lasii sido dadkii hoteelka xayaad joogay maxay bi'iyeen boqolaalkii birmageydada ahaa ee afar iyo tobankii oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowreyd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan sow ma ahayn inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagan tihiin waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah dowladdeenna ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiigi maayaan ilaa laga helaayo dal soomaaliyeed argagixisada ka caagan sida aan sheegay bilowgii horeba dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go-an in colaada gaamurtay ee argagixisada al-shabaab lasoo gabagabeeyo
haddaba ballanqaadka madaxweynaha ee la dagaalanka al-shabaab muxuu kaga duwan yahay kuwii madaxdii hore ay u samayn jireen bilowgii muddaxileedkooda ayaa weydiiyey taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan tuur yare oo ku sugan magaalada muqdisho
madaxweynuhu ballanqaadka uu hadda sameeyey tayramkan uga duwan yahayan isleeyahay ballanqaadyadii hore dhowr arrin oo dee qaybna aan xoogaa loo ahay waa marka koowaade madaxweynuhu nin wuxuu ahaa dalkan civil societygiisa ka mid a oo dalkan xogogaal u ah oo macalimiintii dugsiyada iyo jaamacadaha ka aasaasa ka mid a xogogaalnimadaasu khibrad bay ahayd madaxweyneu noqday khibrad buu uu kororsaday bannaankuu joogayoo wixii u saxnaa iyo wixii ukhaldama u khaldanaa ayuu qiimeyn bannaanka ka samaynayay waxbaa uu kordhay maantuu taladii haddana kusoo noqdou madaxtooyadii joogo dalkii rangaraynaya waxaan isleeyahay intaasoo marxaladood khibradihii uu kororsaday ayuu horta ayay ku salaysan tahay dhawaaqan oo oo hadda taagan uu ku dhawaaqay waa khibradahaas iyo xog ogaalnimadaas ayuu horta salka ku hayaa waana uga duwan yahay kii hore waxaa laga yaabaa taaramkii hore inuu maaragtaa maanta uga xog ogaalsan yahay ugana waa ay aragsan yahay qodobka labaadna waxaan inta intaan ogahay madaxweynuhu aragti ahaan wuxuu qabaa dalka kan inaan horumar dhaqaale iyo horumar bulsho iyo horumar siyaasadeed uusan ka dhici karin ilaa amnigiisa la sugo oo argagixisada dalka qaybaha ay ku harsan yihiin sida tooska iyo sida dadban qaybaha ay ugu jiraanba ilaa gacantooda laga bixiyo inaan wax horumara la samayn karin ayaa ka dhaadhacday kana dhaadhacsan sidaan ogahay go-aankan ah uunuu ku dhawaaqo isagoon xafiiska maalmo joogin amba isbuucyo joogin inuu dagaal baahsan ku dhawaaqo marka qanaacadaas uu qabo oo ayay ka turjumaysaa taana waa qodobka labaad waxaa laga yaabaa marka uu imaanayay to alifkii shalay inay prioritisku amnigu ugu jira laakiin prioritis badan ay ag yiileen laakiin maanta hortirinta koowaad bay u tahay asigoo aaminsan inaan horumar dhaqaale iyo horumar bulsho iyo horumar siyaasadeed iyo mid diblomaasiyeed iyo mid maalgashi oo dalkan lagu sameeya intaba aysan suuragelin qodobka saddexaad waan isleeyahay waa ugu duwan tahay waxaa weeye sida xukuumadda u dhisay waxaad dareemaysaa inuu dagaal cusub oo nimankii lala galo oo dhismaha xukuumadda uu ka muuqdo oo dagaal fikri ah fikri fikri ah oo maxaan dadka weliba dagaalkaas galaaya ay yihiin dadka shalay aasaasa ayaga madaxdoodii shala aasaasta qayb kamid a golihii wasiirada lagu soo diray say dagaal fikri ah oo maxaanku idhaahdaa xagga diinta maadaama ummadda ay kasoo galeen nin dhihi kara shalana anigaa maaragta oo xoggaal u ahaa waxaad ku aasaasanteen waxaad haysaan waxba ma ahan ka soo noqda dowladdiii baan anaa shalay odagiinni ahay anoo odagiinni yahan dowladdiina maanta ka tirsanahay soo noqda qof dhihi kara noocaas in golihii wasiirada lagu soo daro dagaal cusub oo noocaasa oo dagaal fikri ah oo dagaal afkaar diineed lg lagala dagaalamayana waa waa waa waxaan isleeyahay khibrad cusub oo soo korto weeye marka in si buuxda loola dagaalamo al-shabaab maxay oo ka dhigan tahay shacabka soomaaliyeed waa mahadsantaha shacabka soomaaliyeed in si buuxda al-shabaab loola dagaalamo waxay uga dhigan tahay inuu xoroobo waxaa ku habsaday gumaysi nuuci ugu xumaa oo dhankii diinta ka soo galay oo aabihii iyo wiilkiisi ay kala cabsanayaan oo hooyadii iyo gabadheedii ay kala cabsanayaan oo wiilii adeerkii ay kala cabsanayaan waddankoodiina sidaa lagu haysto ajnabi la keenay hantidoodii la dhacayo dhallinyaradoodii dabka la saarayo sumcaddoodii adduunka ay ku lahaayeen lagu cayaarayo dalkoodii lala wareegayo waxay uga dhigan tahay jiritaankoodii oo dib usoo noqda waxay uga dhigan tahay dalkoodiiba badbaada waxay uga dhigan tahay diintoodiiba badbaada kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan tuur yare oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho dhinaca kale guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayey xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa toddobaadkan soo saaray qodobo kama dambays ah oo ku aadan sidii looga gudbi lahaa muranka dhinaca doorashada ee labada dhinac u dhexeeya guddiga ayaa go-aamiyey in mar keliya la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo furista xisbiyada qodobkaas oo ahaa kan ugu weyn ee khilaafka uu ku salaysnaa cabdirashiid ducaale dahabshiil oo ka mid ahaa guddiga ayaa akhriyey qodobadii ay soo saareen
qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in laysku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka o dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna wadanka wixii aynu u baahna aynu gelinay markaa isku sidkanadu waxay naga yaraynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina waynoo koobmayaan halkaynu shantii sano qabsanayno saddex doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno laba doorasho ku soo ururino ayaa fikraddan aanu keennay aanu aragnay dalka iyo ummaddaba dan u tahay
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo